إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسو جرني تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسي جنين لبا بقول سقاشا إيا سقال ونوغا بلابنا يا آيات بقول كونتون إيا لبا من سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا هؤلاء maalal yatiimi agoonta maalkeeda ilaa bilatii dariiqadii inaad ugu dhowaataan ma ahane hiya ayadu axsanu wanaagga badan xataa yabluqa intii agoonku ka gaarayo ashuddahu adaygiisa wa awfuu oofiya alkayla beegga walmiisaana miisaanka bilqisti cadaaladku oofiya laa nukallifu kallifi mayno nafsan naf ilaa wuscahaa karankeeda maahane wa idaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu cadaalad sameeya walaw kaana walow kaana almaquulu lahu qofka hadalka loo leeyahay haba ahaado daa qurbaa qaraaba midu saaxiib ah wa bicahdillaah ilaahay ballankiisa awfuu oofiya daalikum kaas la soo sheegay uu wasaakum iniin dardaarmay allah bihi maaga lacallakum tadakkaruun likay tadakkaruu inaad waansantaan darteeduna inuu kugu dardaarmay aan ku soo jirnay aayaadkii oo waxa weeyaan wasiyaadka ahaa oo uu ku tilmaamay cabdulaahi bni mascuud radia allaahu tacaala canhu qofka doonaya inuu aqriyo warqaddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu qoray oo shaabadda ku dhejiyoon hortiis la furin aayaadkan ha aqriyo taasna macnaheedu waxay tahay nabigu wuxuu ka dardaarmay kitaabkan kitaabka asalkiisii iyo ummahaadkii masaa'ilkana aayaadkan ayaa shamlinaya saddexdaa ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiima agoonta maalkeeda maal agoomeed ha iskugu dhowaanina macnaha ha ku xadgudbinina agoonta maalkeeda maalkaasu siduu raba ha ku soo galo maalkii ay aabbood ka dhaxleen iyo ay soo gelaya maalkii waxaa soo gelaya waxa weeyaan haddii aabboodoo kale la dilay diy ahaan loo siiyey waa dhaxal waxaa soo gelaya wixii dad muslimiinu ku sadaqaysteen dariiquu rababa ha ku soo galo maalka mar haddii agoontu ay yeelato waxa weeyaan waa maal agoomeed ha u dhowaanina macnaha ha ku xadgudbinina ha cuninina ha isticmaalinina sidaas weeye ilaahayna wuxuu ku tilmaamay dadka maalkaas agoonta cunaya inay yihiin dad naar cunay oo calooshooda ku shubay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman innamaa ya'kuluuna fii buduunihim naara wa sayaslawna saciira dadka cunaya maalka agoonta gardarrana ku cunaya waxay cunayaan oo calooshooda ku shubayaan waa naar wayna geli doonaan naar hurayda marka aad ayayna u badan tahay waxa weeye maal agoomee dariiq kasta ha ku yimaado qof muxsinaha soo dhiba qaar hay-aadka ka shaqeeyo agoommo maalkood loo dhiibo wax adagay gacanta kula jiraan qofkii ammaana ku gutaana waa liibaanay qofka kalena ee qalinka ku dhaca ama qoriga ku dhacay ama si kale u khiyaanay waxa weeye naaru calooshiisa ka buuxiye walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalal yatiima agoonta maalkeeda ha u dhowaanina ilaa bilatii dariiqadii inaad ugu dhowaantaan maahane hiya ayadu axsanu wanaagga badan dariiqa wanaagga badan waxay tahay dariiqa iyaga danta ugu jirto dariiqada wanaagga badan waa dariiqada danta ugu jirto in ganacsi loo geliyo loo faa'iideeyo maalkoodii loo waardiyeeyo dariiqa axsanka waa dariiqaas wey waa dariiqa agoonka danta ugu jirto kaas waa loogu dhowaana waa lagu maamula waa lagu maamula waa loo faa'iideyna waa loo shaqayna oo waxay yidhahdaan xataa ahlucilmiga gobolkooda haddii maalkan agoonka meeshan waxa weeyaan lafuhuna inay ku ilaasmaayaan oo ay ku xifdismayaana muuqata faa'iido yarna ay ka helayo meeshaana faa'iido weynaa ka muuqata laakiin cabsi iyo khataraa jirta waajib waxaa meesha ammaanada in la geeyo mar walba waa in lagu dadaalo waxa weya maalkan lafihiisa in la xifdiyo kadibna waxa weyn meeshii ay waxa weeyaan wax uga imaan karaan waa shay dheeraada laakiin kan ugu horeeya waa in la fihi la xifdiyo marka meesha xifdiga badan aa la xifsanaa mar walba saxaabada aayaadka qur-aanka waxay jeclaayeen siday yihiin inay u tadbiiqiyaan ayu aayad soo degta hadday wax ka digaydana waxaas ay ka digayda inay ka fogaadaan hadday wax amraydaana wax ay amrayda ay fuliyeen saasay ahayn saxaabada dhaqankooda markay soo degtay aayaddan iyo aayadda kaleta suuratu nisaa ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunin naaran wa sayaslawna saciira waxay sameeyeen saxaabadu inay maal agoomeed qof kastoo agoonhayay inuu sooco maalkiisii gooni inuu u sooco oo digsi gaara wax loogu kariyo qoyskan waxaa la jooga saddex agoona shan agoona laba agoona hantidooda iyo hantida ciddaa laysku kari jira waa sooceen digsi gaarahay ugu kariyo markuu cuno wixii soo hara meelay dhigeen duu hallaaba layska daadina heerkaasay gaari markay taas ay sameeyeen nabiga ogaaday sala allahu calayh wasalam markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey yas'aluunaka can ilyataama qul islaaxu lahum khayr wa in tukhaaliquuhum fa iqwaanukum waxay nebi maxamedow wax kaa weydiinayaan agoonta waxaad ku tidhaahdaa agoonta in la hagaajiyo oo la islaaxiyo sidaas weeye sida khayrka badan waxa laga hadlayaa waxay tahay ha la hagaajiyo maalkooda ha loo xifdiyo yaan laga cunin saasaa laga hadlaa wa in tukhaaliduuhum fa iqwaanukum haddaad isku darsataan waa walaalihiin lama diidana taas in laysku darsado oo hantidoodii iyo hanti kaleenta laysku daro lagu shaqeeyo lama diidana laakiin intooda la cunaa la diiday hadaad inta isku darto ku shaqeydo aad sidaas rab sida maalkaaga caadiga u cunto xisaab la'aan waa midaas midda la diidaya marba haddii wax lagu daray waa in shilin xisaab kaliya uu ku baxaa oo ayaga shilinkood iyo shilinkaaga ay kale xisaab ku kala baxaan ooda sida maal aad leedahay caadi aadan iskaga isticmaalin iyagoo isku darsan lama diidana in laysku daree waxaa la diidan yahay ayaga in laysku dheereeyo ama xisaab la'aan lagu cuno ama khiyaano kasa lagu cuno lama diidana in wax laysku karsado oo haddii maalan saddex agoon ahaa kula joogta adna saddex carruurahaa dashay lix iyolixay isku noqdeen maal xisaaban in laysku daro oo biil ah oo saddex iyo saddex layskugu jaangooyo lama diidana oodhowl caadi layskula cuno ma la diidana ee waxa la diidan yahay in ayaga laysku dheereeyo oo lala cuno kooda ama xisaab la'aanba maalkii agoonta inta taala iskaga dhex darto xisaab la'aan lagu wado taasaa la diidanya marka isku daridda lama diidanee waa in maalkan laga digtoonaadaa oo xisaab la'aan iyo iyadoo la ogyahay midna aan lagu cunin si dulmiya marka waa noocaas xadiiskuna xadiis haabita in aayaddaas oo yasaluunaka canilyataama sabab mas-uulkeedu sidaas ayaa daawuudka weli ilaa wuxuu idhi subxaana xataa yabluqa ilaa agoonkuu ka gaaraya ashuddaw adeegiisa iska ilaaliya ilaa uu adeegiisa gaaro adeegga maxaa loola jeedaa alxulmu maca alinaas waa inuu qaan gaaro haddana qof tasarufkiisu fiican yaho wax maamulo kala noqdo labadaa shay waa inuu isku darsado waa inuu qaangaar horta gaaro qaangaar kaliya loogu dhiibi ma maalkiisa waa inuu noqdo qof haddana tasarufkiisa iyo maamulka maal fiican yahy labadaasoo laysku daray weeye waxweye ashudda waa inuu xagga xooggana ka adkaado xagga maskaxdana ka adkaado xagga xoogga kaliya wax tari maa waa inuu xoog ahaanna u adkaado oo qaan gaaro marka waxaa loola jeedaa sida maxamedulamiinu shankiidi uu yidhi waxa weeyaan alxulmu maca inaasi rushdi waxa weeyaan waa inuu qaan gaaro xoog iyo tabarna uu yeesho koow iyo inuu xagga maskaxdana ka qaangaaro qof maamulkiisu fiican yaha u yahy oo waxawy intaadan u dhiibin carruurka markuu qaangaaro waxaa la rabaa inaad tijrubaydo tijaabido xoogaayaa loo dhiibin waxa la wax soo gad waa la fiirina balqaadka u soo gaday ma la dhacay ma xisaabtamay see wax u soo gaday nuucuu soo gaday waa nuuceen haye haddana mar kale loo dhiibin ilaa saddex goor marka loo dhiibo la ogaado si saxa inuu yahay qof wax ilaasho kara khalaas waa in maalkiisa lagu wareejiya kadib in laga haysta xaq umala dii la arko inuusan waxaweye nukushu weynaatay weli maskaxdiisu ku filnaynna sidiyaa loogu haynaa sidiyaa loogu haynaa ilaa uu isku soo filnaanayo ee waa qaangaari kaliya maaha xataa yabluqa ashudda wa awfuu u oofiye wa awfuu oofiye alkayla beega walmiisaana miisaanka bilqisti cadaalad ku oofiye tanna ilaahay wuxuu amraa subxaana wa tacaala dadka wax ganacsanaya ee wax beegaya ama miisaamaya inay cadaalad ku oofiyaan shay kasta oo lagu heshiiyo in wax lagu beego ama lagu miisaamo dii fuusta wax lagu beega dii tanab wax lagu beega dii loor wax lagu beega dii koombo wax lagu beega wixii la beego iyo wixii la miisaamo dii wax lagu miisaamaya kiiro iyo haddii nusur wax lagu miisaamo iyo garaamaad yaryare dawo lagu miisaamo hadday tahay shay walba miisaankii iyo beeggii loogu talagalay ku keena ku keena qofka waxa weeyaan hadduu beeggii khiyaano oo fuusadii liitar ka shubo oo loorkii wax ka rido oo kiiladii wax ka jaro waa khaa'in ma ahan qof ganacsada waa qof tuuga khaa'in ummadda khiyaano kula dhex jiro wey duunta warshadaha dawada sameeyo tago shirkadaha oo u tago oo yidhaahdo intaas dawada ka dhima ee nuucaas ii sameeya qarashkana iga fuudeeya khaa'in tuuga weeye ma ahan qof ganacsada qof kasta oo dawada nuucaasa dhibaata ku soo gaarto dhibaatadaas waa dembi u dheeraad ah waxa weeyaan beecan uu gadayana beec ansaxayaba ma aha sababtoo ah garaamkii laysla ogaa ee lagu heshiyey maba ahan maba ahan marka waa khaa'in beeca dad uu gadaya wax ansaxaya maaha waa qof khaa'in marka waxaa la rabaa qofka ilaahay inuu uga cabsado waxa weeyaan caanaha wax lagu darayaa maahan beec saasay u nasgaran jireen weligood ahlucilmigu beec ansaxaya maaha sababtoo ah waxana aad gadaydo ma koombadaanu ma caanaa mase waa biyo nus miyaa caana mase nusaa biyaa ma rubucaa biyuhu ma tumunaa waa imise biyaha ku jira yaa garana cid garanayda soo ma jirto maahan idan qof kasta oo caanaha uu gadaya ku daraya biyo khaa'in weeye beeciisuna ma ansaxa waana xaaraan cune dadkaas isbaaraystaha uu la mid yahay ama waaba ka liitaa bal waa ka liitaa isbaarada waaba laga carada war dariiqay taagan yihiin luuqa kala la mara soo ma jeedid laakiin adiga yaa meelkaa mar halkaanaad caana la soo fadhidaa ood leeda beecan wada soo uma jeedid marka waxa weyaan waa khaa'in qof walba waxaa la rabaa badeecada inuusan wax ku darin inuusan wax ka jarin miisaankii iyo beegkii laysla ogaa inuusan wax ka dhimin qiimaha wuxuu rabaa saw ha sheeg qiimaha wuxuu rabaa ha sheeg waxyaalaha ayaandarada waxay tahay shaydaanku waa cadow inna shaydaana lakum caduwun fataqiduuhu caduwan waa cadowa cadow ka dhigta markuu leeyahy waa cajaa'ib wey fiiri haddii hooyadaas caanaha soo gadatay ama ninkaas caanaha soo gatay koombadiisa wuxuu doono yidhaahdo oo u gato waa u xalaal intuu doono laakiin biyuunta ka buuxiyo uu wax jaban gadana fiiri xalaal iyo wuxuu isku heli karaa wuxuu u baahan yahay lacagtuu rabo iyo xalaal isku heli karaa laakiin shaydaanku waa cadow waa hoojine adduun iyo aqraba inuu ka ogaanu raba ummadda marka ilaahay inuu uga baqo wey qofku wuxuu gadayo naar aa ilaahay u ballan qaaday dadka miisaanka fududeeya waylun lilmudaffifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum oo wasanuuhum yukhsiruun soo ma jeedid waxa weeyaan dadka halaag iyo waadi jahanam waxaa iskale dadka fududee beer ama kaniini fududee ama beriis fududee ama shidaal fududee ayu shay aad fududaydo oo beegga iyo miisaankii laysla ogaa aad ka fududaydo weyl iyo waxaad leedahay waadi jahanama ku yaalla ilaah wuxuu yidhi subxaana laa nukallifu kallifi mayno nafsan naf ilaa wusca karaankeeda maahayn intay awooddo wax ka badan nafta ku kallifi mayno tan macnaa waxaa loola jeedaa qofka hadduu ku dadaalo beeggii inuu oofiyo maalan kiiladiisa sax inuu u miisaamo ku talagalo waxaa dhici karta hal xabo beriisa inuu ka dhimin yahay wax banu aadamku ay fahmi karaan marka maahan ilaahay wayna u ciqaabi maa xabad beriisa ka dhiman labaa ka dhiman waxa weye waa waxaan moogtahay awoodda banu aadamka ka baxsan wey qofkana waajib kuma ahan inuu siyaada ku dara isagu waa ku dari karaa laakiin waajib kuma ah soo ma jeedin duunta ku dadaalay marka isla egyihiin isleeyahay uu ku arkay uu shubay wax dembiyu kama saarna mid iyo laba ka dhimaneed maxaa yeele wax la dareemi kara maa waxaad rabaa hadduu saddex ku daro xataa inaysan waxba dhaqaaqina dhici karo marka waxyaalaha aan qofku awoodiisa ka baxsan ilaahay uma ciqaabo laakiin waxaa la rabaa qofku isagu inuu dadaalo oo waxa weeye khiyaano u qasdin khaflana uu iskaga shaqaysan ee uu dadaalo ilaa wuxuu ihi subxaana wa idaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu cadaalad sameeyey waa masale kale markaad hadlaydaan maxaa soo gelaya waxa weeyaan xubunkii qofkii dadka kale xukminaya cadaalad sameeye oo qownkiina cadaalad ku samee waxaa soo gelaya qofkii markhaatiga furaaya markhaatiga furaydaa cadaalad samee sida qorraxdaas waxaan kuugu caddayn ha ka markhaati kici markaad markhaati kacaydana qofnana ha ka cabsan qofnana ha jeclaysan hebel miyaad ku markhaati furi kartaa hebel miyaad u markhaati furi kartaa midna ha dhihin ilaahay inaad hortegayda kaliya ku fur cadaalad samee markaad hadlaydo waxaa soo gelaya jarxigii iyo tacdiilkii qofaa wax laga sheegaya asalba waa inaan wax laga sheegin weeye muslimiintu hadday bannaanaato oo lixdii bannaaneed ay ka mid noqoto ilaa lix bannaanaa jirta qofka in wax laga sheego maxaa ka mida qofku waxbuu kaa halleeyey maalan dhibuu kuu geystay ama maalkaagiiu dhacay ama daduu kaa dilay xaq waxaad u leedahay inaad dacwooto inaad dacwooto xaqaad u leedahay soo maaha ha ka been sheegin miisaanka ha dhaafsiin sida ay waxyihiin kaliya u sheeg waxaa soo gelaya jarxigii oo kaleeto qofkan waa qof diin ka hadlaya diinu ka hadlaa markuu diin ka hadlayo waxaad ku og tahay qalad qaladka aad ku og tahay intuu yahay sheekh ha rubi saarin ha ku dari wa idaa qultum facdiluu ilaa waxa dhan oo axaadiista nabiga lagu wariyooo saxiix iyo daciif lagu kala saaraa waa maxay waxaa lagu kala saaraa rijaasha wariday ayaa la kala saarnay hebel waa imaam aad u sugi og xadiidku wariyo hebel waa xoogaa fahmadiisa daciifa hebel waaba kadaaba mid walba miisaanku lahaay saarayaan culummadu hebel waa kadaab markay leeyihiin fiiri qofku waa muslim weliba waa nin culummada xadiidku warinaya maxaa leelaya waa kadaab haddaan la dhihin xadiidkan beentaahu sheegay aadda diin ka dhiganaya diinkiyaa lagu ilaalaa fiiri diinkiyaa lagu ilaalaa marka waxaa lagaa rabaa waidaa qultum facdiluu haddaad hadlaydaan cadli ku samey waxa rabaa inaadan adoon kidbi ku ogeyn aadan kidbi ku sheegin adoon ku ogeyn fiska aadan fiski ku sheegin intii aad ku ogeed inaadan hubi saarin oodan wax ku darin waxna aadan ka jirin oodan khiyaamo samayn si aad u og tihiin u sheega oo xaqiiqada xataa ahlusunna waljamaaca waxay qabaan oo waxa weeyaan diinullaahi ah ahlulbidaca qofkaad og tahay isagoo bidcoola markaad ka hadlaydo inaadan been ka sheegi karin oodan dulmi karin sida uu yahay inta uu yahay bis aad ka sheegi karta ma bannaana sheekhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunna juuska shanaad boqol konton iyo lix safxada ah wuxuu yidhaahdaa ta ka soo sheegay dawaa'ifka ahlubidaca oo wuxuu yidhi wa maca haada fa ahlu sunnati waaljamaaca yastacmiluuna macahum alcadla waalinsaafa walaa yadlimuunahum ayadoo intaas ahlubidac ay yihiin oo xumaantaas ay leeyihiin ahlu sunna waaljamaaca waxay isticmaalaan markay ahlubidaca ka hadlayaan cadaalad iyo garsoor mana dulmiyaan markaasuu yidhi fa ina dulma xaraamun mutlaqa maxaa yeelay dulmi waa xaaraan mar walba mar uu xalaal yahay ma jirto fiiri mar uu xalaal yahay maba jirto dulmiga mar uu xalaal yahay o ilaahay xalaalo yidhi wa iska dulmi karta maba jiro ma kara marka dad badan laakiin markay hadlayaan maxay samaynayaan waa rubi saara ujeeddadu maxay tahay meesha kala saaraydhaa waa niyada ahlu sunna waaljamaaca markay qofkan ka digayaan waxay uga digayaan nusratan lilaah walirasuuli walikitaabi allay u gargaarayaan rasuulkay u gargaarayaan kitaabkay u gargaarayaan beena looguma gargaaro soo maaha shayga xaqiiqadiisay sheegayan bis laakiin qofkan isagu mufsidka ah marka uu ka digayo dadka naftiisu u gargaaraya waa nasran linafsihi qofkaanay xoogaa isku dhexsan yihiin inuu daaqadda ka saaru rabaa markaasuu leey waa dajaal waa ibliis waa shaydaan waa daallin mudillu waa la ogaadu le intaasna mid ma soo isbaati karo taaniyan ahlu sunna jamaaca markay ka digayaan waa isbaatinayaan shay oo ilama og tahay siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalu dimaa'a qowmin wa amwaalahum haddii qof wax uu iska sheegtay la siinayo dad hadda dhiiggooda iyo maalkooda sheega laha yidhi nabigu sala allahu calay wasalam oo dhila qofkaana qofkan iga dilay loo soo qabta loo qisaaso dan lalaha markhaati loo dilay qofkaana maalka iga dhacay gurigaan uu haysto dhan anaale haye iska qaado dila dhihi laha maba la arkeen adduunka laguma noolaadeen dadaa iska sheega laha dad dhiiggooda iyo maalkooda laakiin maxaa lagu kala baxaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar taas unbaa lagu kala baxaa soo ma jeedin wa kadaalika waa dariiqaas yidhahdeen culummadu marka xataa dadka laga digayo ahlbidac haddii xataa laga diga waa dariiqaas waxaa la rabaa wax aan bayino lahayn qof inaan lagu eedayn wax cad waa inay noqdaan anaa og maaha max soconaya maaha soo ma jeedin maxaa ilaahiyaad hortegaysa maxaad hadhow ku jawaabi doontaa sidaas darteed ahlu sunnaha qofka ay wax ka sheegaan waxa ay sheegayaan waa wax ku sugan had maa wax oo la inkiri karo waxay leeyihiin jahmiyadu waa ahlu dalaal sababto ah sifaadda ilaahay waa inkirayaan ma ogola ilaahay inuu cirka ka sarreeyo samaawaadka iyo carshiga ma ogola in ilaahay yad leeyahay jahmiga marka la weydiiyo waa rumuu leeyahay ma laha ilaahay halkuu la soo istaaga fiiri hadday yidhahdaan ahlu sunnuhu murji'ada waxa weeyaan waxay qabaan sida maxamed ibnu karaam oo kaleeto wuxuu qabaa qofka laa ilaaha ila allaahu yidhaahda hadduu raba qalbiga yuu ka rumayn waa muumin saasuu qabaa weligiisuu qalbiga ka rumay hafkaba hadduu ka yidhi waa muumin soo ma jeedid hadday yidhahdaan ahlusunnuhu maxamed ibnulkaraam kitaabadiisii ku qoran ayaguna afka ka haddii la yidhahdo ashaaciradu waxay qabaan qofka hadduu qalbiga ilaahay ka rumeeyo oo uu xaqa ka rumeeyo weligiis laa ilaha illa allah hadduusan dhihin waa muumin haddii la yidhaahdo haddii waxa laleeyahay soo qabta kitaabkay ku qoran tahay jawharatu tawxiid ay ku qoran tahay waa kana waa kitaabka caqiidada asalka u ah jawharatu tawxiid tuxfatu muriidka markuu ku sharxa bayjuuri matnigana way ku qoranta sharcana waa ay ku taalla ahlu sunnuhu waxa ay sheegaan waa wax qofku uu isagu ka diin dhiganayo ama ku sugan yahay oon la inkiri karin oo ama kitaabkiisii ku qoran ama canjaladiisii ku duuban ama asagii la soo taagan yahay laakiin kuma dhejiyaan been iftiraa ma yaqaaniin xayrinamaa yaftarib kadib aladiina laa yu'minu biaayaati illaah waxaa been abuur sameeya oo qofkan been abuurka ka sameeya dadkaan ilaahay aayaadkiisa rumaysnayn qof ilaahay aayaadkiisa rumaysano dadka kuma been abuurto kuma been abuurto laakiin dadka muftariintaa waxa weeyaan qofkan waa ku kala bilaynaya wax u beriikaya waa bidci waa ahlu dalaal sidaasuu qabaa sidaasuu qabaa mana qabeede beriyu ka yimi mana isbaati karaan se uma jeedin marka waxaa la rabaa qofka markuu hadlayo inuu ku hadlo kelmaddaas in meel lagu qorayo mala qorayo berri qiyaamana uu ilaahay la hortegi doono taas inuu ku hadlaa rabaa qofka uusan iska hadlin ilaa wuxuu ihi subxaana wa idaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu cadaalad sameeya walow kaana haba ahaado isimka kaana maxaa laga dhigaa laba mid laga dhigaa walow kaana almaquulu lahu qofka aad hadalka u leedahay haba ahaado daa qurbaa mid qaraaba u saaxiib ilaa ma og tahay maalan waxaa dhacda markhaatiyaad furayda markhaatigan qofaa wax ku helaya qofka wax ku helayo u markhaati furaydaa qaraabadaada hadalkaas ha ka been sheegi oo hebelo qaraabadaada ama saaxiibkaaga waxa ku helo markhaatiga been haw sheegi adoon ogeyn markhaatiga ha furin markhaati beenaadku kabaa'irta ilaahay lagu caasi kuwa waaweynu ka mid yihi soo uma jeedeen hadduu rabo qofkan aad u markhaati furayda qaraabadaada ahaado saaxiibka ahaado ha been sheegi walow kaana almaquulu lahu qofka aad dartiis hadalka u leedahay hadduu rabo qaraaba ha ahaado taaniyen waxaa kaleeto laga dhigi karaa ismukaanaha walow kaana almaquulu fiihi qofka aad warka ka sheegaydaa daa qurbaa qaraabaada ha ahado talna maxay noqonee waxaad og tahay qofkan xaqan waa lagu leeyahy hadaad ku markhaati furto ood hadalkan sheegto waxbaa ku waajibayaan qofkii kaleeto oo ku lahaayaa kule walaala waa ogtahay ii markhaati fur qofka wuxuu leeyana waa qaraabadaadii ha ka leexleexanin runta ha ka leexleexan siday tahay u sheeg waxaa tidha anaa ka markhaatiya waana saas markaasna waa almaquulu fiihi waa qofka warka laga sheegaan marka horena waxay ahayd almaquulu lahu qofka warka loo sheega loo markhaati kaca midday rabto ahaado ama qofka aad ku markhaati furaydo ama qorkaad u markhaati furaydo inuu qaraabo yahay inuu saaxiib yahay ha u miisaami waxaad u miisaantaa kelmaddu inay ammaanato ilaahay wejigiisa lagugu weydiin doono wa bicahdillaah ilaahay ballankiisana awfu oofiye ballanka ilaahay oofiye ballanka ilaahay oofiye xaa loola jeedaa hadalka qiimaha badan xaafid ibnu kaiir aaba nagu filan wuxuu yidhi qaala ibnu jariir ibnu jariir wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyahay wa biwasiyati illaah ilaahay dardaarankiisa allatii awsaakum bihaa fa owfu ilaahay dardaarankiisa uu idiin dardaarmay oo saddexdaa aayadood ugu horreeyaan oofiya markaasuu yidhi wa iifaau daalika ballan oofinta macnaheedu waxay tahay an tudiicuuhu fii maa amarakum inaad ilaahay ku addeecdaan wuxuu idin amray oo wax alla wixii uu ilaahay idin amray aad samaydaan wax alla wixii uu ku amray inaad samaydo wa nahaakum wuxuu idinka reebay in aad ku addeecdo oo aad ka tagto wax alla wixii ilaahay reebay wax alla wixii ilaahay reebay aad ka tagto wa tacmalu bikitaabihi inaad ku dhaqanto kitaabkiisa wa sunnati rasuulihi rasuulka sunnadiisa inaad ku dhaqanto wadaalika kaasa huwa alwafaau bicahdiillah ilaahay balankiisa la ofiyo sidaasa ah wax alla wuxuu alla amray inaad diyaar u tahay inaad fulido wax alla wixii alla reebay inaad diyaar u tahay inaad ka hadto kitaabka alle iyo sunnada nabigu dhaqan inay kuu noqdaan sidaasaa ballan oofin ah oo ballanka ilahay oo la oofiye ah ee ballanka alle oofiya uu ilahay yidhi subxaana daalikum kaas laydiin soo sheegay uu wasaakum bihi ilaahay idiin dardaarmay axkaamtaas la soo sheegu ilahay idiin dardaarmay lacallakum tadakaruun likay tadakaruu waxaa ilaahay idinkugu dardaarmaa inaad waansantaan ta ogaataan waxa alla xarimay ka fogaataan inta ogaataan waxa alla amray aad samaydaan inaad waansantaan darteed aa ilaahay idinkugu dardaarmay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa anna haadaa midkaan dariiqan laydiin dardaarmay siraadii waa jidkaydii mustaqiiman xaala uu yahay midkii toosan fattabicuuhu raaca walaa tattabicuuha raacraacinina assubula waddooyinka oo fatafaraqa bikum ay idinla kala tagto can sabiilihi ilaahay jidkiisa ay idinkala kala tagto daalikum kaas la soo sheegay uu wasaakum bihi idin dardaarmay ilaah lacallakum tattaquuna likay tattaquu inaad is-ilaalidaan ood cadaabka ilaahay iyo caradiisa iska ilaalidaan uuna ilaahay axkaamtaas idinkugu dardaarma waana haadaa waxaa lagu ishaaraa labadii aayadoo aayaddan ka horreeyey anna haadaa kan axkaamtan lagu soo sheegay labadaas aayadood siraadii waa jidkaygii ilaahay waa waddadaydii aan raalliga ka ahaa oo aan idinku andoonsaday inaad martaan mustaqiiman xaale ay tahay waddadaas midkii toosan waa siraad mustaqiima jannadu taga ma leexleexdo saad ugu sii socto jannu ku geyna haddaad qaaddo allah raalli ahaanshadiisii uu ku geyna waa dariiqaan qallooc lahayn fattabicuuhu dariiqaas raaca dariiqaas raaca walaa tattabicuu ha raacraacinina assubula waddooyinka faraha badan oo kale waddooyinka faraha badan xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaalaa mufradu ka dhigay dariiqa la qaadayo siraadii mustaqiiman uu yidhi mufradu ka dhigay waa inamaa waxadda subxaanahu sabiila jidkiisa ilaahay midu ka dhiga maxaa dhacay siraadii uu yidhi wuxuu yidhi lianna alxaqa waaxid xaqiyaa mid xaqu laba dariiq maaha laba dariiq oo iskhilaafsan oo usuul isku khilaafsan labaduba jannada ma tagaan labaduba ma ahan dariiq xaq xaqi waa hal mid ah laba dariiq oo xaquhu ma jirto oo iskhilaafsan ma jirto xaqi waa mid sidaas darteeda ilaahay wuxuu leeyahy hal miduu ka dhig qur-aankana aayaddan kaliya maahane aayaad badan waa nuucaas allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuu min adulumaati ila nuur fiiri ilaahay mugdiyaalkuu ka bixina waa dalaalaadka ila nuuri halka iftiin usoo bixina halka nuur uu usoo bixina marka waxay tahay waxawayn xaqiya mid ah laakiin ilaahay markuu baadilka sheegayay wuxuu ka dhigay jamac oo wuxuu ihi sumul maxaa yeelay dalaalku tiradii ka bata yahuudnimadu waa dalaal gaar kirishtinimadii waa dalaal gaar majuusanimadii waa dalaal gaar ah shirkigii wataniyadii waa dariiq gaar ah waxa weeyaan tiradii ka bateen welidaas saas daraaddeed ayaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ummaddaydan ummatun muxamadiya aa toddobaatan iyo saddex noqonayda toddobaatan iyo labo naaray ku sugan yihiin naaray ku sugnaadeen macnaha dariiqii naartay ku socdaan waa muteen wey naaray mudan yihiin hal mid ayaa ka badbaadeen oo dariiqa jannada ku socda fiiri marka toddobaatan iyo labadu ayagu waa iskhilaafsan yihin sharcigiina waa khilaafsan yihin marka dalaalku tiradiiu ka bato qof kasta hadduu sharciga khilaafo khalaas dariiqii dalaalka waa ku socda laakiin xaqu waa hal dariiq waa hal dariiq taas marka qofka hadduu ogaado xaqu inuu hal dariiq yahay waxay qofka aakhirada rumaysan ku dhalinayda dareen badan iyo cabsi badan oo ah war halkii dariiq cagta ma ku haydaa mise waa ka leexad adu qofka ilaahay rumaysan og qiyaamaha qof iska socda aan ahayn cabsiyay ku abuurayda haddii laydhaha dariiqu waa halmi halkii mid adugu ma ku socota ma ka midta dadka ku socda mase waa ka leexsantahay adiga taasay ku keenaydaa qofka marka aakhirada rumaysan walaa tatabicu subul waddooyinka had raacinina oo maxaa dhacaya marka haddii waddooyinka luqyada aad raacdo oo fatafaraqat bikum ay idinla kala tagto subulshu can sabiili ilaahay jidkiisa idinkala kala tegin nabiga sala allahu calayh wasalam tacliim wanaaggiisa tusaalihiisa dhulku saas xariiqtin u jeexay xariiqtindhew saas u jeexay markuu jeexay uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaa sabiilullaahi mustaqiima jidka alle waa kaas waa toosan yihi markaasuu nabigu sala allahu calay wasalam midig iyo bidix uu waddooyin ka jeexay waddooyinu ka jeexay waddooyinu ka jeexay markuu ka jeexay uu nabigu yidhi haadihi subul laysa minhaa sabiilun ilaa calayhi shaydaan yadcuuhu ilayh waxa weeyaan waxaas oo dhan oon dhinacyada ka jeexay waa subushii hal midoo ka miduhu ma jiro ilaa shaydaana taaganoo dadka ugu yeeraa oo le kaalay addoonkii allow soo maa kaalay xagga tobanaanaa taagan xaggana tobanaanaa taagan dhammaan mid kasta luuquu kula dhiga waa dariiqa naarka saasuu yihi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam shaydaanaa taagan oo dadka ugu yeeraya marka waa arrin aad u khatar ah qofku inuu digtoonaado cabsado mar walba is yidhahdo dariiqi cagta ma la weyday mase waa ku haydaa waa arrin aad u muhiim ilaah wuxuu ihi subxaana daalikum kaas laydiin soo sheegay oo halkaas dariiqoo ilaahay in la qaado waddooyinka iyo tafaruqa laga tago oo layska ilaaliyo wasaakum bihi allah ayaa idiin dardaarmay lacallakum tattaquun likay tattaquun inaad cadaabka ilaahay iyo cadhadiisa iska ilaalidaan ayuuna ilahay idinkugu dardaarmaa wanaaggaas oo idinkugu sheegaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi uma aataynaa waan siinay muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa tamaaman liajli tamaam dhammaystiri darteed ayaanu siinay cala ladii kii dushiisa loo dhammaystiraa axsana wanaajiyey kitaabkaas ku dhaqmidiisa wa tafsiilan kala saari darteed ayaan u siinnay likulli shayin shay kastaba la kala saaro wa hudan hanuunin darteedaan u siinnay iyo wa raxmatan naxariis daraaddeed lacallahum reer banu israa'iil waxay mudan yihiin yu'minuuna inay rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa wa haadaa qur'aankaanuna kitaabun waa kitaab kitaabkoo ansalnaahu aan soo dejinnay kitaabkoo mubaarakun la barakeeyey fattabicuuhu raaca wattaquu ilaahay ka baqa lacallakum turxamuuna si laynkugu naxariisto markii kitaabkii qur-aankaha ilaahay ka soo warramay ilaahay haddana wuxuu nooga warramay kitaabkii towraad ahaa ilah inuu nabi muuse siiyey umada tartiib faa'iidamaydo macnaheedu ma ahan markii horeeto inta nabi muxamed sala allahu calayh wasalam lagu yidhi qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum atlu maa xarama rabbukum calaykum inta aayaadkaas lagu yidhi aa kadib muuse kitaabka la siiyey maaha markaan lagu leeyahay nabi maxamed qul tacaalow oo aayaadkanu degayaan iyo nabi muuse marka towraad la siiyey waxaa horreeya nabi muuse towraad marka la siiya horrayda laakiin cadafkan macnaheedu waxa weeyaan waa tartiibu lakhbaar akhbaartaa la kala tartiibina marka hore waxaana la kaga warramay waxa weeyaan in ilaahay nebi maxamed sala allahu calay wasalam aayaadkan ku soo dejiyey markiina la kaga warramay ah haddana mar kale waxaana la kaga warramaa nabiyullaahi muuse ilaahay towraad inuu siiyey marka tartiibtu waa xagga akhbaarta la kala tartiibina khabaraa naloo sheegay haddana khabar kalea naloo sheega ee ma ahan inay sidan u dhacdo markii hore inta nabi maxamed sala allahu calay wasalam aayaadkan la siiyey kadib haddana towraad la soo dejiyey macnuu maan towraad waaba ka horrayda qur-aanka o dhanba marka waa noocaas carabigan sidaas waa ku badan tahay qul liman saada uma saada abuuhu uma qad saada qabla daalika jadduhu shaacirkii gabyaa wuxuu yidhi qul waxaad ku tiraa liman saada qof madax noqday uma intaas kadib saada abuuhu aabbihiis uu sayid noqday uma qad saada qabla daalika jadduhu intaas ka horna awowgiis uu madax noqday marka maahan marka hore wiilka madax noqday kadib aabuu madax noqday loolama jeedo warkaa la kala tartiibina warkiyaa la kala tartiibina maahane sidaanay u dhacday maaha khabarba maraa laguu sheega khabarkaas marka laguu sheega haddana kalea laguu sheega wey marka tartiibta humadu waa litartiibi alakhbaar ee litartiibi alwaqaa'ic maaha siday u dhaceen arrimuhu maaha uma aataynaa waan siinuu ilaah yidhi muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha ayaan siinay tamaaman mafcuulu min ajriyaan ka dhigayna xaalana waa ku bannaanta kitaabka laga xaaleeyo mafcuulu min ajriyaan ka dhigaynaa tamaaman liajli tamaam dhammaystiri daraaddeed tamaamkana bimacnaa itmaam oo mucadahan ka dhigayna laasimna waa bannaanya tamaaman liajli tamaam dhammaystiri darteedaan u siinay cala aladii kii korkiisa loo dhammaystiraa axsana ay axsana alqiyaama bihi istaagidda uu u istaagay kitaabkii towraadaha qofka wanaajiyey ee si feecan ugu istaagay ilaa dadka kitaabka rumaysan isku mid ma ahan qof waxa weeyaan kitaabka si saxu ugu istaaga wax kastoo ilaahay amray uu diyaar u yahay inuu fuliyo wax kastoo ilaahay ka reebay inuu ka haro waa uu tadbiiqina tilaabtilaaqa qofka marka wanaajiyey alqiyaama bihi istaagidda uu kitaabka u istaagayo iyo camalka uu ku dhaqmayo qofkaasaa kitaabka loo dhammaystiray qofkaasu u dhammaystiray qofka kale waa ka naaqis ilaa qaybuu ka tegey kitaabku macnaheedu asaga waa taam laakiin qofkaana nuqsaamiyo qayb ka tegey cala aladii kii korkiisa loo dhammaystiro axsana wanaajiyey kitaabka ku dhaqmidiisa wa tafsiilan kala saari darteed ayaan u siinay kitaabka likulli shayin shay kasta laskala saaro shay kasta oo diin ahaan dadku ugu baahan yihiin towraad waa lagu kala saaray shay kasta oo dadku diin ahaan ugu baahan yihiin waa la kala saaray waa lagu caddeeyey kitaabkaas wahudan hanuunin darteed ayaan u siinu ilaaha yidhi oo dadka la hanuuninaya hanuunka la sheegaya waa hanuun hidaayatu dalaala walbayaan wey hanuunku ilaa laba macnuu leeya hanuun waxnaheedu waxaa weeye dariiqa in laguu caddeeyo kitaabka hanuunkiisu waa midkaas in dariiqa laguu caddeeyo layha waxaas waa xaqii waxaasuna waa baatilkii hanuuna layidhaha hanuunka macnaha labaadu leeyahy waxay tahay hidaayatu tawfiiq in qalbigaaga hanuunka la waafajiyo taas ilaahay weynaayey gacantiisay ku jirta subxaana wa tacaala laakiin kitaab kastaaba xaqu caddayna marka hanuunka la sheegaya waa hidaayatu dalaala walbayaan wahudan hanuunin darteed ayaan kitaabkaas u siinay iyo waraxmatan naxariis ummadda loo naxariisana oo waxa weeyaan inay dariiqii naarta gartaanoo ka cararaan dariiqii jannada gartaana u cararaan saasaa loogu naxariisa naxariista ugu weyn weyn raxmad ka weynu ma jirto kitaabkaas ilaahay inuu soo dejiyey addoommada naxariista ugu weynu ilaahay u naxariistay waa inuu rasuul soo diray kitaabna soo dejiyey ilaa wuxuu ihi subxaana lacallahum waxay mudan yihiin reer banuu israa'iil yu'minuuna inay rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa oo bacfigii ah de way sheekaan kitaabka inay rumaysan yihiin xaaloolaya waxay mudan yihiin inay rumeeyaan rumayn sharciyaa laga hadlaa iimaankoodu iimaan sharciya maaha caaqiraan rumaysan haddaad leedahay kitaabkiina aadan ku socon hadda iimaankaadu iimaan wanaagsan ma aha iimaanku wuxuu keenayaa haddaad rumaysan tahay aakirada wax alla wixii khatar ku ah aakirada inaad ka cararto wixii aakirada waxtar u lahayd inaad ku dadaasho iimaanku sidaasuu keenaya ayadii ahlu kitaabka yahuudiya nasaara aakiraa jirta waa leeyihi laakiin uma diyaargaroobayaan kitaabka alle ilaalimayaan hawadoodii ku socdaan ilaa wuxuu yidhi subxaana wa haadaa qur'aankaanuna kitaabun asna waa kitaab markii towraad laga warramay qur-aankii hadda laga warramay in badan qur-aanku iskala dhigaa labadoodaas labadaas kitaab towraad iyo qur-aanka xayla towraad kitaabkii weynaa ee qur-aanka ka horreeyey u ahaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wa haadaa qur'aankaanuna kitaabun waa kitaab kitaabku anzalnaahu aan soo dejinnay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey kitaabkan waa kitaab mubaarak oo khayraad badan khayraadkiisu aad u badan yahay adduunka khayr badanuu leeyahay aakhiro khayr badana lagu gaaraa fatabicuuhu raaca marka marka xikmaddii kitaabka loo soo dejiyey marka waa tana fiiri kitaabkii xikmadda loo soo dejiyey waxa weeyaan in la aqriyo lagu tadabburo waa loo soo dejiyey in la raaco waxa uu sheegayo wuxuu amrana la sameeyo wuxuu reebana laga fogaadana waa loo soo dejiyey hadii laakiin warqad weyn iskaga qorato derbiga halkaas iskaga dhegsato waxa weeyaan ma ahan saas sidii loo soo dejiyey maaha maaha akridoo shummido xagga saarto isla saacaddaad saartay kadibna wixii ilaahay diiday aad samaynaydo wixii ilaahay uu amrana aad ka tegaydo kitaabka ujeeddadii loo soo dejiyey saas maaha waxaa loo soo dejiyey in la raaco kitaabka fatabicuuhu raaca kitaabka wattaquu ilaahay kaga baqa ilaahay uga baqa kitaabkaas inaad dayacdaan ood ka tagtaan wattaquuhu ilaahay ka baqa lacallakum xaqiiqo waxaa ah haddaad kitaabka raacdaan turxamuuna in laydiin naxariisanayo xaqiiqo weeye qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi an taquuluu inamaa unzila alkitaab an taquuluu ey anzalnaa waan soo dejinnay alkitaaba waxaan u soo dejinnay kitaabkan qur'aankaa an taquuluu lianlaa taquuluu inaadnaan dhihin inamaa wax kale maahan unsila waa la soo dejiyey alkitaabu kitaab calaa daa'ifatayni laba kooxood korkooda lagu soo dejiyey labada kooxoodoo min qablina annaga horteen ku sugnaatay wa in kunnaa wa in husheeniye kunnaa annagu waxaan ahaanay can diraasatihim labadaas kooxood la aqrisashadooda lakaafiliina kuwa moog oo halmaansan aw taquuluu inaadnaan dhihin low goor annaa annaga unsila calaynaa korkeenna lagu soo deji lahaa alkitaabu kitaab lakunnaa waxaan ahaa lahayn ahdaa kuwa hanuun badan minhum ahlu kitaabka ka hanuun badan qaala tacala ilaah wuxuu yidhi faqad jaa'akum waxaa iniin timid bayinatun xujo cad xujadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa hudan hanuun ayaa iniin yimid wa raxmatun naxariis ayaa iniin timid faman qof keebaa adlamu ka gardarro badan minman qof kadaba beeniyey biaayaatiillaah ilaahay aayaadkiisa oo wasadafa dadkiina ka jeediyey canhaa aayaadkii alle sanajzii waan abaalmari doonnaa alladiina dadka yasdifuuna ummadda ka jeedinaa can aayaatinaa aayaadkeenna ka jeedinaa suu'al cadaabi cadaab xun ayaan ku abaalmari doonnaa bimaa kaanuu yasdifuuna bisababi saddihim jeedinta ay dadka xaqa ka jeediyeen sababteed aan cadaab xun ugu abaalmari doonnaa an taquuluu waxa weye anta si qiyaasaa xarfujarka looga xadfaa oo meelaha qiyaaska looga xadfo ay ka mid tahay anta iyo annada an taquuluu lianlaa taquuluu inaadnaan dhihin darteedan u soo dejini weye laamtuna ficilka horey ku tacalluqayda oo ah waxa weeyaan wahaadaa kitaabun anzalnaahu marka waxay noqon anzalnaa waan soo dejinnay kitaabka an taquuluu lianlaa taquuluu si aadnaan u dhihin nimankiinan quraysheed innamaa wax kale maahan unsila alkitaabu kitaab waa la soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba kooxoodaa lagu soo dejiyey labada kooxood waxaa loola jeedaa alyahuud wanasaara oo waxaway nabi muuse kitaabkii towraadaha ee lagu soo dejiyey yahuud kitaabkaas ayay haysteen laakiin ay markii dambe dayaceen nabiyullaahi ciisena kitaabka injiilaha ayaa lagu soo dejiyey nasaaradana kitaabkaas ayaa nebigay leeyihin waan rumaynay lagu soo dejiyey wa maca daalika waana dayiceen marka labada daa'ifo waa yahuud iyo nasaara marka haddii aan kitaabkan qur-aanka la soo dejin macnaha waxay dhihi lahaayeen oo cudurdaar ay ka dhiga lahaayeen gaalada wa khaasatan carbeed ilaahayow annaga kitaab war kama hayn kitaabka waxaa lagu soo dejiyey naga horreeyey kooxa naga horreeyey laba kooxoodoo naga horreeyna lagu soo dejiyey annagana waaba halmaansanin in kitaab la soo dejiyey iyo in aan la soo dejiyo warba kama amaanin sidaasay ku cudurdaaro lahayd taas macnaheedu waa maxay ilaahay wuxuu noo caddaynaya kitaabkan qur-aanka xikmadda loo soo dejiyey waxay tahay lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul kitaabkan marka la soo dejiyey rasuulkii la soo diray kadib inaan dadku xujo ilahay agtiisa ka helin qofkii kitaabkaas khilaafa caqiidadiisa cibaadadiisa xukunkiisa iyo nadaamkiisa inuu ku socdo qofkii khilaafay inuusan ilahay agtiisa xujo ka helin barri qiyaama sababtoo ah haddaan alla la soo dejin wuxuu leeyahay haddaan la soo dejin waxay dhihi lahaayeen dadkaanu ilaahayow annaga kitaab warkamayn waa halmaansanay laba kooxoodoo naga horeyna lagu soo dejiyey lamana annaan akhrisano haddee labada annaan soconbu maba annaan ogeyn in lagu soo dejiyey sidaas darteeda lama annaan akhrisan sidaas darteeda ilaahay qur-aanka soo deji oo weliba uu ku soo dejiyey nabi ayaga ka dhashay carabtii oo lagu soo dejiyey luqadii ay ku dhasheen qoladii kutubta horehaysatana waxaa layihi kuwiinii joojiya wakhtigaasay ku egyihiine qur-aankan raaca ayagu ma dhihi karaan la dhihi maayo hadde kuwaas hadday hadhow yidhaahdaanna ilaahyow annaga kitaabka qoladaan kalea la siiyey lama dhihi karaan sababtoo qolada horo ahlu kitaabkaa ayagu waa ka warqabeen ma halmaansaneen qur-aanka kitaabkii towraadaha ayaa dhigaayey injiilaa dhigaayey nabiyaa la soo diri doonaa maxamedaa la yidhaha sala allahu calayh wasalam kitaabaa lagu soo deji doonaa marka la soo dira raaca marka qoladaan ahlu kitaabkaa ma dhici karto inay yidhahdaan war kama aanaan hayn waa ay hayaan laakiin qoladaanu maadaama ay jaahiliin ahayeen ummiyiin ah waxaa dhici kari laheed inay yidhahdaan annagu ilahay ow kitaabku war kama aanaan hayn qola naga horeeya lagu soo dejiyey lamana annaa socon si aysan marka taas u dhicin ummadoo dhan xujada ugu qunto ummadduna ay u midowdo hal diina u noqoto a ilaahay qur-aanka inta soo dejiyu kuwii hore kutub hore hayeyna wuxuu ku yidhi raacaka joojiye kiniya halkaasaa lagu joojiyey kuwii aan awal jaahiliinta ahaana kitaabkaaba laga soo dhex dejiyey marka ilaah wuxuu ihi subxaana si aysan u dhihin kitaabkan waxa loo soo deji inaysan dhihin wa in kunnaa wa inuu shaaniye kunnaa waxaan ahayn can diraasatihim qolada naga horreyday la akhrisashadooda ladaafilina kuwa moogba waaba halmaansanay inaan la akhrisanno aw taquulu lianlaa taquulu inaadnaan dhihin darteeda loo soo dejiyey low goor annaa annaga unsila calaynaa korkayna lagu soo deji lahaa alkitaabu kitaab la kunnaa waxaan ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum ahlu kitaabka haddaan kitaabka lagu soo dejin waxay dhihi lahaayeen annaga kitaabna lakuma soo dejin midna lakuu soo deji lahaa waa ku dhegi lahayn waa ka fiicnaa lahayn waa ku dhaqmi lahayn waaba ku dhaara jireenba wa aqsamu bilaahi jahda aymaanihim lain jaahum nadiirun layakuununna ahdaa min ixda alumar waa ku dhaara jireen ilaahay baan ku dhaaraynaa saddex magacoo ilaahay waxaa nugu ah oon ilaahay kula dhaaraynaa hadduu noo yimaado nabi digaya inaan noqonayno ummadihii horeoo dhan mid ka hanuun badan ummadihii hore mid ka mida kuwa ka hanuun badan oo yahuud iyo nasaare ka feecan oo kitaabka ka run sheega aan noqonaynaa ay ku dhaara jireen si waxa weeyaan beenbeentaas ay waxa weyan hadhow cudurdaar looga dhigan a kitaabkan loo soo dejiy aw taquulu lianlaa taquulu inaadnan dhihin ayaa loo soo dejiyey low goor annaa annaga unsila calaynaa nala ku soo deji lahaa alkitaabu kitaab lakunnaa waxaan ahaa lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan oo ka toosnaan badan minhum ahlu kitaab faqad jaa'akum waxaa inin timid bayinatun xujo cad waa qur-aankii sunnada xujo cad wax walba waa cadihim oo ilaahay xarimay wax kastoo ilaahay amrana waa cadihim xujo cadaa inin timid hujadaas adoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa hudan hanuun a inin yimid oo dariiqa inin caddaynaya wa raxmatu naxariis a inin timid oo dariiqii adduunka lagu halaagsamayey idinkaga digaya dariiqii naarta lagu gelaya idinkaga digaya dariiqii jannada iyo dariiqii liibaanta idin baraya waa raxmad ilaahay waa qur-aanka waa nabiga faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan marka haddii ilaahay kitaab uu soo dejiyey xujo cadu ay timid hanuun uu yimid ilaah addoommada u naxariistay dadka waxa u dulmi badan laba qof qofkii xujadii caddeeda rabbi soo dejiyey dhinac mara oo aan qaadin dariiqeedii oo xaqii diida iyo qofkaas kaba sii kabsiiba dulmi badanba qof qofkaas kaba sii dulmi badan oo waa maxay inta isagu xaqii diidu dadkiina ka isbaaraysana oo dariiqa u taageen faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof kadaba beeniyey biaayaat illaah ilaahay aayaadkiisa qalbigiiyuu ka beeniyey dhaqan ahaan u beeniyey waa ka leexday wasadafa kana jeediyey dadkii wasadafa ay sadda naasa ka jeediyey mucadda iyo laasim asadafa labaduba ku timaadaan yatacaddaa walaa yatacaddaa labada qowlna waa lagu fasiray laakiin xaafidku wuxuu doortay qowlka ah sadafa in mucaddo laga dhigo qowlka kalena waa sugan yahay cabdullahi ibn cabbaas iyo qeyrkood baa laga wariy inay marka haddii laga dhigo mucadda waxay noqonaydaa wasadafa qofka jeediyaya ka dulmi badan dadkii anhaa can aayat illaah ilaahay aayaadkiisa ka jeediyey laba dembiyu qofkaas marka isku darsaday asagii xaqi waa beeniyey dadkiina waa ka jeediyey oo dadkii waxa weye wuxuu uga jeedinayaa hadda haddii xoog leeya xooguba uga hor istaagaa in diinka alle lagu dhaqmo haddii kaleeto dicaayadu adeegsana diintii wuxuu ka dhigaa waxaan la qaado karin waqtiga la soco karin wax waxashnima qof weyn gacan laga gooyo waxaas waa laga soo gudbuley waqtiga hadda casrigaa ee la hormaray ee waxaw labada kun iyo saddexiyo tobanka lama socon kartu le arrintaas adduunku haddu caalamku waa hormaray u leey waxaas waa laga tegey waxashnimada u leey wax fool xumayna qof weyn karbaash lala dhaco u leey wax macquula maaha waqtigeedii lama joogo u leey qof la dilo oo sida hadda xuquuqaha waxaw qolada shayaadiinta waxaw xuquuqul insaanka sheegata shayaadiintaas waa siday hadda lahaayeen waxa weeyaan wax arrin waxay yidhahdeen in qof sidiisaba lagu ciqaabo dil qof koraba ha dil fiiri qof in lagu ciqaabo dil waxay yidhahdaan waa arrin wuxuushnima wax la aqbali karaa ma waa shayaadiin wey sowma jeedin waxa way xuquuqul insaani ku le waa shaydaan kaliya shaqadoodu ay tahay inay ummadda ka fogeeyaan ilaahay ka hor markaas leeyihin in qof lagu ciqaabo qofkii qofuu diray fiiri bilaahi calaykum waxay rabaan wuxuushnimadoodoo kaleto fiiri mid gaal waxa weye dhowr iyo toban lahay maraykanka markaas waxaa la yidhi waa la xukumo labaatan sana lagu xukumay markaasuu ka qaatay ambeel fiiri labaatan qofuu dilay bilaahi calaykum markaasaa waxa leey labaatanku waa ku badanta midaaba toddobaatan dilayba kaba toddobaatan markaasaa xoogaa yan lagu xukumay xoogaagiina iyadayna wuxuu ka qaatay ambeel bal bilaahi bilaahi calaykum waxaasaa la rabaa bal qofkan wax dilay muxuu uga fiican ya kuu dilay yaa bal cadaalad xumada fiiri gaalnimada foolxumadeeda bal qofkii wax dilay iyo qofkaan la dilay qofkii la dilay fiiri asagoo beri ah la dilay soo ma isagoo beri ah la dilay midkaan la dilay kii dilayoo daalimka ahaa sababta dilka looga lixliixinaxay ya wax gariibi sooma waxaa la rabaa fasaad fil ardi wax kale maaha dhulku inuu fasahaadaa la rabaa marka waa noocaas marka qofka dadka diintan ka leexinaya afkiisa uga leexinaya adinkiisa uga leexinaya dicaayadda ku furaya diinta iyo dadkeedu dicaayada inaad si ummadda uga cararto xaqa oo aan diinka ilaahay loo dhegaysan oon loogu dhaqmin qofka dulmi badan ma jiro macnahaas waa sadafa marka laga dhiga mucadda macnaha labaad waxa weeyaan sadafa in laga dhiga laazim macnuhu wuxuu noqon markaas faman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof kadaba beeniyey biaayaatiillaah ilaahay aayaadkiisa qalbigii ka beeniyey wasadafa kana jeestay bimacnaa acrada canhaa aayaadkii alleh oo ku dhaqmidii xaggii xibnaha in uga dhaqmana waa ka jeestay xaggii xibnaha inuu uga dhaqmo waa ka jeestay xaqii qalbiga inuu ka rumeeyana waa ka jeestay qof ka daran ma jir marka sanajsii waa abaal mari doonnaahu ilaahay yidhi aladiina dadka yasdifuuna ummadda ka jeedinaya waa haddii mucaddo laga dhigo haddii laasim laga dhigana sanajsii waa abaal mari doonnaa aladiina dadka yasdifuuna ka jeesanaya can aayaatina aayaadkeenna oo inay rumeeyaan inay ku dhaqmaan dadka ka jeesanaan suu'al cadaabi cadaab xun aan ku abaalmari doonnaa bimaa kaanuu yasdifuuna bisababi saddihim jeesiga ay xaqa ka jeesteen sababteed aan cadaabka uga abaalmari doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed